kitaab alxaj darsigeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa ixraamka iyo axkaamta la xidhiidha waxaa sunnaha qofku intaanu ixraamin xajka ama cumradaba inuu maydho waxaa kaloo sunnaha ixraamashadiisu salaad dabadeed inay dhacdo salaadaasi ha noqoto salaad farala ama salaad sunaa haddaanu waktigaasi ahayn waktu kara ah wuxu uhi musanifku raximah اllah wayatajaradu wuu iska dhartirayaa alrajulu ninku cinda alixraami markuu ixraamanayo can ilmakhiiطi buu iska dhartirayaa dharka loo fasilay qaabka jidhka iyo xubnihiisu ay u samaysan yihiin wayalbasu wuxuu xidhanayaa oo sunnaa inuu xidho isaaran hoosgunti iyo waridaa'an iyo dulhuwad abyadayni labadaasi oo cadcad weliba inay cusboonaadaan ayaa fiican hadii kale inay nadiif noqdaan marka sidaynu arki doonno ninka xaj ama cumro ixraamta waxyaabaha xaaraanta ka waxaa ka mida inuu xidho ahiyaab almufasala calaa qadri اlbadan aw calaa qadri cudwi minhu bixayu yuxiiطu bihi inuu xidho dharka loo sameeyey qaabka uu jidhku u samaysan yihi ama xubin xubnaha jidhka ka mida ama xubnaha jidhka laba ka mid a ama qaar ka mid a qaabkay u samaysan yihiin maro u samaysan imika shaarka oo kale sida qaarka sare ee jidhku u samaysan yihi buu u samaysan yihi surwaalkuna qaarka hoosoo kale marka dharka noocaasa ayaa makhiidka looga jeeda loogama jeedo makhiidka wax kastaoo la tolay oo duni ay martay loogama jeedo waayo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu yihi laa yalbasu اlmuxrim اlqamiisa wala saraawiila wala اlburnasa wala اlkhufeyn qofka ixraamani xidhan maayo qamiis xidhanna maayo surwaal xidhanna maayo alburnus waa qamiiskii koofiyadda lahaa khufna xidhan maayo marka dharka uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka ku sheegay labuu isugu jiraa dhar sida qaabka jidhka oo dhan u samaysan sida qamiiska iyo qeyb jidhka ka mida qaabkeeda mid u samaysan sida surwaalka oo kale iyo khufeynka iyo marka mar haddii dharka noocaas aan loo ogolayn saynu arki doonno inta aanu ixraaman dharka hadduu xidhay waa inuu iska saaro ila isagoo xidhan hadduu ixraamto waxay noqonaysaa in ixraamkii iyo oo ah gudagalkii xajka ama cumrada iyo iyo dee dharkii aan loo ogolayn inay isku soo gaadhaan bay ayay arrintu noqonaysaa marka intaanu ixraamo waa inuu iska saaro oo iska bixiyo waa waajib taas dharka waxaa la mida waxyaabaha qofka muxrimka aan loo ogolayn oo dhan inta aanu ixraaman waa inuu ka fogaado horta ou ka dhex baxo waa waajib waxyaabaha qofka ixraaman inuu ka dheeraado inuu ka dheeraadaana suurtoobi mayso intaanu ixraaman ka hor inuu iska fogeeyo mooyaane walihaada bui yatajaradu rajul cinda raam ay cinda iraadat ixraam markuu doonaya inuu ixraamto wujuuba can ilmakhiid muxuu xidhanayaa haddaba dharka noocaasa haddii loo diiday dharkaa loo diiday wixii aan ahayn oo dhan wuu xidhan karaa laakiin sunnu waxa weeye inuu xidho laba go oo midna uu guntado midna uu dusha ka huwado waa sunna taas dharkan kale laftiisa qaab qaabkan uu samaysay qaabaanu uu xidhan karaa hadduu khamiis guntado ama uu surwaal tusaale ahaan dusha ka huwado xaaraan kama aha oo maryaha qaabkaa u fasilana u tolani waxay xaaraan ka yihiin marka qaabkii loogu talagalay u xidhown ayay mamnuuc ka yihiin waxaa kaloo sunnaa markaa labada go inay caddaan noqdaan waajib maaha waa sunne laba madmadow xataa hadduu xidho xajkiisu waxba noqon maayo ma laba cascas inay cusboonaadaan baa fiican haddii kalena laba nadiifa inay noqdaan nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi liyuxrim axadukum fii izaarin wa ridaain wa naclayn midkiin ha ixraamto isagoo xidhan gunti iyo dulkahuwad iyo laba kabood imaamu axmed iyo baa wariyey faslun fasalkan wuxuu kaga hadlaya fii maxduuraat alixraam qofka waxaa ixraamka sababtii xaaraan kaga noqda yaani waxyaaba marka hore xalaal u ahaa laakiin markuu ixraamto xaaraan ka noqonaya wuxuuhi wayaxrumu waxaa xaaraanka cala almuxrimi qofka ixraamtay ee bixajin aw cumratin aw bihima xaj ama cumro ama labadoodaba casharatu ashyaa shayaal oo tobana ayaa ixraamashada sababteed qofka xaaraan uga noqda alawalu lubsu lmakhiid weeyi waa inuu xidho dharka loo fasile loo tolay qaabka uu jidhku u samaysan yahay ama xubnaha qaarkood siay u samaysan yihiin sida qamiiskii shaarkii garankii surwaalkii mid dheer iyo mid gaaban khufkii qufaazeynkii oo ah kuwan gacmaha la gashado waxaasoo dhan looma ogola waxaana loo ogola insaynu sheegnay markuu u xidho sidii muctaadka ahaydee loo bartay loo xidhan jiray lakiin hadduu qamiiskii dusha ka huwado ama uu gunti ka dhigto tusaale ahaan wax dhibaataa ma laha taasi saacadda iyo fargalka iyo suunka iyo waxyaabahaas iyagu dhib mala waa iska xidhan karaa marka waa ninka gabadha iyada waa loo ogolaya inay xidhato dharka dhammaantiiba dharka asturayao dhan waa xidhan karta waxaan la ogolayn inay xidhato dharka loo tolay wejiga oo ah niqaabka iyo dharka loo tolo labada gacmood oo qufaazeynka labadaasun baan loo ogolayn wathaani shayga labaadeen loo ogolayn qofka xaraamtay waa taqtiyatu ras waa madaxiisa inuu daboolo ama barhkiiba min arajuli xaalo arrintaasi nin xaggii ay ka ahaato nin uu sameeyey arrintaas macanaa hadday gabadi samayso madaxeeda iyada inay dabooshaa waajibbaabay ku tahayba oo ay asturto ay qarisa lakiin arrintani ninkay xaaraan ka tahay marka ninka waxaa xaaraan ka ah an yastura ra'sahu bimulaamisin yucaddu saatira inuu madaxiisa ku qariyo shayga laba shardi laga helo shardiga koobaad oo ah inuu yahay wax madaxiisa taabanaya iyo shardiga labaad oo ah inuu yahay wax curfi ahaan iyo caada ahaan loo yaqaano inuu madaxa asturo sida cimaamaddii iyo koofiyaddii iyo waxyaabaha noocaasa masar oo kale inuu madaxa ku xidhay iyo rasuulku wuxuuhi laa yalbasu lqumusa wala alcamaa'ima khamiis iyo cimaamado xidhan maayo marka cimaamadda waa waxa madaxa lagu duubo wixii kale ee markaa madaxa astura caadatan ee taabanayana waa looga qiyaas qaatay ninkii isagoo carafo taagan hashiisa ka dhacay ee dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walaa tukhamiruu ra'sahu faina yubcau yowma alqiyaamati mulabiya waa meyd la kafnayo haddana rasuulku wuxuu yihi madaxiisa ha daboolina waayo maalinka qiyaama waxaa lasoo saaraya isagoo talbiyadaysanaya ille isagoo muxrima u dhintay qof walibana wuxuu dhintay baa lagu soo saaraa shayga haddaba madaxa uu ku qariyey haddaan caada ahaan saatir loo aqoon wax madaxa lagu asturo caada ahaan haddaanu ahayn waxba yeeli maayo hadduu gacantiisa madaxa saa u duldhigo dee madaxii way qarinaysaa ama qayb ka mid ay qarinaysaa haddana looma diidana waayo dee shardigu wuxuu ahaa an yastura ra'sahu bimulaamisin yucaddu saatira caadatan caadatan gacantoo madaxa la duldhigo madaxii baa la asturay ama la qariyay dee lama idhahda taas waxaa la mid ah hadduu biyo quuso oo biyahaasi dee madaxiisii ay qariyaan waa saatiro madaxii qariyo waanay taabanayaan laakiin saatir maaha caadatan waa caadatan madaxa lagu qariyo maaha waxaa la mida dee hadduu hoos harsado guri ama gaari hadduu isaguna mulaamis baanu ahayn wax taabanayaanu ahayn xataa hadduu taabanayana waxba yeeli maayo oo guriga saqafkiisa uu madaxa la gaadhayo ama gaariga saqafkiisa uu madaxa la gaadhayo way laa yucaddu saatiran caadatan wax saatiro madaxa lagu asturo maaha oo nebigu calayh salaatu salaam xajat lwadaac maraa loo hadhaynayey saa ku timi xadiidka muslim uu wariyey oo saxaabada qaar ay dul hayeen wاlwaji min almarأati waa kaa labaadu bay la socotaaye wataqdiyaة اlwaji wejigii in la qariyo o la daboolo ayaan loo ogoleyn qofka exraaman min almarأati daboolistaasi xaalo gabadha xaggeeda ay ka ahaatay oo gabadha wejigeeda inay ku qariso wax taabanaya saatirna oo caadatan wejiga inuu asturo loo yaqaan looma ogola sida niqaabka inay xidhato iyo burqaca iyo waxyaabaha inay xidhato rasuulku wuxu uhi walaa tantaqibu almar'atu almuxrima walaa talbasu alqufaazayn gabadha muxrimadaahi niqaab xidhan mayso qufaazeynka oo labada dee gacmood waxa la geliyaana xidhan mayso oo looma ogola hase aatee waxaan taabanahayn wejigeeda way ku asturi kartaa sida maro ay sidaa isugu soo dayso wejigaan taabanahayn waana samayn jireen sidaa saxaabiyaadku ragga ajanabiga ka ahay markay soo maraan wahaaliu arrinka saddexaad ee muxrimkaan loo ogolayni tarjiilu shacar timaha feedhistooda weeye shanlayntooda timaha madaxa iyo kuwa garhka biduhni lagu feedho in la subko walow subagaasi iib iyo udug yaanu lahaane maxaa loogu diiday ninka muxrimka ahi inuu timihiisa intuu dhaashiyo haddana uu feedho arrintaasi timihiisay jilcinaysaa waanay qurxinaysaa marka nooc tarafuha bay noqonaysaa nooc raaxaysiya oo qofka muxrimkaana looma ogolo taas waa ka ilaahay subxana wa tacaala odhanaya atwnii shucثa ubra isagoo malaaigta ilaahay subxana wa tacaala u ammaanaya xujaajta carafo taagan waxay yimaadeen waan u yeedhay waxay yimaadeen iyagoo basaasaysan oo khubra boodh leh marka hadduu timihii markaa subko uu feedho dee taasaa meesha ka baxaysa marka waa inay laba wada socdaan tasriix iyo biduhn laakiin timihii haddii uu feedho isagoo aan subkin saliid iyo subag iyo waxa aan marin taasi waa makruuhun bay yidhaahdeen iyadu labadu markay wada socdaan baanay bannaanayn feedhis subkida ay la socoto waa iska ilaalin jireen saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhim sida qays ibnu sacad oo kale laga soo wariyey xagga markaa dhaashiga kiriimada iyo waxyaabaha noocaasa jidhkiisoo dhan wuu marin karaa timaha madaxa waxaan ahaynna waa marin karaa mar haddaanu tiib iyo udug lahayn hadduu udug leeyahy isaga looma ogola wuu maydhi karaa qofku jidhkiisa qofka exraamani timihiisana wuu maydhi karaa nebigaaba calayh isalaatu wasalaam maydha isagoo exraaman waraabicu arrinka afraadan loo ogolayni xalquhu waa timaha xiiristooda xalqiga waxaa looga jeedaa isaalatu shacr timi inuu suuliyo ha xiiro ha gubo ha rifo biayi ariiqin kaan inuu wax timaa iska gooyo uu iska suuliyo looma ogolo qofka exraaban ilahay bari walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilahu timuhuna waa timaha jidhka oo dhan kuwa madaxa kuwa garhka iyo kuwa meelaha kale kaga yaal ragga iyo dumarkuna arrintaa waa ka simayiin mar hadday xraaman yihiin haddii markaa uu u baahdo inuu timo dhibaato haysata awgeed uu suuliyo sida inay injiri ka gashay oo kale oo ay dhibayso ama xanuun awgii waa u bannaan tahay fidyaanu bixinaya mar haddii arrintaa xaaje keentay wاlkhaamisuna taqliim اladfaar waa cidiyaha suulintooda isaalatuha baa looga jeeda faraha gacmaha ama kuwa lugaha in laga suuliyo isna lama ogola waayo waa qayb ka mida jidhka oo korto oo kobocda in layska gooyaano waa nooc isnadiifin iyo tirafu raaxaysi ah wasaadisuna aiibu uduga weeye qofka xaraamane markuu xaraamto laga bilaabo udugu inuu isticmaalo looma ogola fii badanihi aw fii thawbihi daahiran aw baatinan xataa inuu cuno wax udug leh jidhkiisa inuu mariyo maradiisa inuu mariyo rag iyo dumarkuna arrintaa waa ka simayn xataa haddaanu isagoo waxba urinahayn looma ogola waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi walaa talbasu min athiyaabi shayئa masahu zacfaraanu aw warsun ha xidhanina markaad ixraaman tihiin maro markaa zacfaraan la mariyey ama geedka kale warsiga la ydhaahdo ninkii rasuulka u yimi calayh salaatu wasalaam isagoo iib iyo udug ku dhammooqan rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi ama iibu aladii bika fakhsilhu alaaa maraat udugan ku marsan saddex jeer iska maydh buuri markaa qofka ixraamo looma ogola laakiin waa markaan loo ogolayna dee uu ku dembaabayaa ee axkaami ay ka dhalanaysaa waa markuu u qastiyo haddiise uu dabayle ay ku soo tuurto ama khasab lagu mariyo ama inuu xaaraan yahayba aanu garanayn waxba laguma le fidye iyo waxaasi ka dhalan maayaan waayo ninkaa isagoo jaahile ismariyey oon garanahayn inuu xaaraan ka yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iska maydhuun buu yidhi muu odhan fidyaa lagugu leeyahy xadiidkana bukhaariiyo muslim baa wariy xadiid yacla ibnu umaya wey wasaabicu arrinka toddobaadee qofka ixraaman xaaraanta ka ahy qatlu saydi weeye waa ugaadha dilisteeda saydkana waxaa looga jeedaa sayd ulbariyi baa looga jeeda ugaadha beriga ku nool ama berri biyoodka ah ta biyaha ku nool iyadu kuma jirto ilahay baa uhi waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruma ugaadha beriga waa laydinka xaaraam yeelay intaad ixraaman tihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waxaa kaloo shardi u ah saydka ama ugaadha berigu inay noqoto ma'kuul miduu hilibkeedu xalaaliyi oo dee duurjoogna ah shimbir ha noqoto ama ugaadh kale ha noqotee marka inuu dilo looma ogola inuu ugaadhsadona looma ogola yaanu dilinbe uu soo qabsado inuu gacantiisa soo geliyaan xataa bannaanayn inuu iibsado ugaadho cidi soo qabsatay ama haddii loo hibeeyo inuu aqbalo ama inuu ammaan ahaan u haysto waxaaso dhan looma ogola xataa ugaadha inuu didiyo looma ogola qof ugaadha dilaya inuu arrintaa ku caawiyana looma ogola mar hadduu isagu ixraama yahi oo u tilmaamo ama hubkii uu ku dili lahaa iyo qalaba ku qabsan lahaa uu ammaanaysiiyo wamaa xaruma qatluhu xarumat alicaanatu calaa qatlih waxaa inaad dishaay xaaraan adiga kaa tay cidda dilaysana inaad ku caawisaa xaaraan bay kaa tay sida bani aadamka oo kale oo markii abu qataade oo la socdo saxaaba aan ixraamnayn dameer farow uu dilay nebigu nebigu saxaabadii wuxuu ku yidhi aminkum axadu amarahu an yaxmila calayha w ashaara ilayha waa mid faray oo yidhi ugaadha inoo soo qabo miyudu ku jiraa ama u tilmaamay qoladiinan ixraaman qaaluu la waxay dhahdeen maya qaala fakuluu maa baqiya min laxmiha mar haddaydaan idinku qayb ka ahayn ugaadhsigeeda oo ninkaan ixraamnayn uu soo qabsaday hilibkeeda waxaa ka hadhay cunay buui rasuulku alayh salatu waslam bukhariiyo muslim baa wariya can abi qataada markaa qofka ixraaman qof aan ixraamnayn ugaadha uu soo qabto ma cuni karaa xadiidkana xukunkaa laga qaadanaya hadduu qayb ka ahaa qabashadeeda walow tilmaanna ha noqotee ma cuni karo haddii kale se aanu isagu shaqo ku lahayn qof aan ixraaminina uu soo qabtay waa cuni karaa qofka muxrimkii ugaadha uu gowracaa waa xaaraan waa bakti oo kale isaguna ma cuni karo cid kalena ma cuni karto ile waa debx iyo gowrac xaaraanka ah ugaadha markaa biyaha ku nool iyada waa loo ogoliye uxila lakum saydu اlbaxri waطacaamu mataaca lakum walisayaara ugaadho hadday berri biyo taabo marna ay biyaha gasho marna beriga ay joogto iyaduna ma banaana takliiba lijaanib اtaxriim waxaa xukunka qaadanaysa dhinaca xaaraannimada wاthaaminu arrinka sideedaade xaaraankaa qofka ixraaman waa caqdu nikaax waa inuu guur markaa xidho oo naftiisa u xidho isagu u guursado ama cid kale uu xidho tusaalahaan wakiil uu ka noqdo ama weli oo isagoo muxrima inantiisii iyo ciddii weligu ahaa ma bixin karo walaa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu walaa yakhtubu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam sia muslim wariye min xadiidi cumaan qofka ixraamani ma guursan kara isagu isagoo ixraaman lamana guurin karo gabadhii oo xraaman markaa lama bixin karo walaa yaktu mana geed fadhiisan karo gabadha halay guuriya ma odhan karo laakiin gabadhiisii uu furay rajcada ku jirtay isagoo xraaman waa soo ceshan karaa ila taasi guur cusub maaha waa guurkii horeo lasii wadayowna gabadhii markaa xraamnayd iyadoo xraaman ninkii aan xraamnin waa loo hoyn karaa ama ninkii ixraamnaa gabadh aan ixraamnin waa loo hoyn karaa hoyintu iyadu waxba yeeli mayso ilay caqdu nikaax maaho meherin maaha waطigiiyo galmadina looma ogolo de isna waa kan sagaalaad been la ogolayn wataasicu alwaطu waa galmada oo qofkii markaa xaj ama cumro ixraamnaa galmo looma ogola xaaskiis iyo addoon iyo qof kala toona iyo noolo kala toona looma ogola oo ilaahay baa yidhi alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj xajku bilo gaara buu leeyahy bilahaa qofka xaj ixraamta rafath looma ogola rafadku waa galmada iyo muqadimaadkeeda waxyaabaha ka horeeya intuu way soo gelaya haddii xataa gabadhu iyadoo aanay xraamnayn ninka inay ka ogolaato maaha hadduu xraaman yahay waayo dee xaaraan bay ku caawinaysaa bay noqonaysaa walcaashiruna almubaasharatu weeye waa inuu markaa taataabto qofkii xraamnaa lamaanihiisa bishahwatin masxuubatan bishahwa xaalo mubaasharadaasi ay tahay miday shahwa la socoto haddaana shahwa la socon dhib male de uu gacan qaadi karaa xaaskiisii iyo addoontiisii ama dee suu tusaale ahaan usoo qabto ama suu u kaxeeyo oo aanay uga lumin fi lxaj aw fi lcumra laakiin taabasho markaa dee shahwa ay la socoto ayaan loo ogolayn oo inuu mehersadaaba loo diiday gabadhe maxaad u malaynaysaa inuu taataabtana dee ka sii daran oo inuu mehersado maxaa loogu diiday laanno arrintaasi waxay waddo u tahay galmadii aan la ogolayn ee taataabashadaa wadda ahaan uga dhow galmada aan la ogolayn wakadalika in qofkii xaraamnaa uu gacantiisa iyo wax la mida isticmaalo iyadana looma ogola oo marka kalaba aanay bannaanayn hadduu ixraaman yahayna dee kasii daran marka tobanka arrimood baan loo ogolayn buu uhi qofka ixraaman haddaba maxaa ka dhalanaya tobanka arrimood hadduu sameeyo mid ka mida ama qaar ka mida ama dhammaantoodba qofkii ixraamna maxaa ka dhalanaya ee axkaama wafii jamiici dalika buu uhi kaa la soo sheegay oo muxaramaadkaa dhammaantii alfidyatu baa ka waajibtay wayejibu waxaa waajibaya fii jamiici dalika fi ficli jamiici dalika alfidyatu fidya ka waajibta qofka cudurdaar ha u geeyo ama cudurdaar yaanu u geynin mar hadduu yahay caalim caamida mid garanaya waxaan inaan loo ogolayn oo samayntiisana u kasay tusaale ahaan dhar caadiya inuu xidho u baahday qabow awgii ama kuleyl awgii ama inuu timi iska xiiru u baahday dulin iyo wax galay awgii ama iib buu u baahday tusaale ahaan dawo uduguu ku jiro maqsuudi xanuun awgii dee cudurdaar awgii buu isticmaalay soo ma haddana fidyadii waa lagu yeelanaya oo sida aayadda lagu sheegay fii suurati albaqara iyo xadiidkii kacab ibnu cujraba oo markuu xanuunsaday injirtu ay gashay nebigu timaa iska xiir buu ku uri fidyadiina wuu sheegay inay fidya ku waajibayso laakiin ka warrama qofkii ixraamnaa hadduu sameeyo waxyaabaha loo diiday isagoo is-ilowsan inuu ixraaman yahayba uu ilowsan yahi ama isagoo jaahiloon garanaynba waxaan inuu xaaraan ka yihi marka labaa loo kala qaadaya waxa uu sameeyey inuu yahay itlaaf baabin waxaan loo ogolayn baabintiisu baabiyey sida ugaadh buu dilay waa itlaaf soo maa timi buu iska xiiray cidiyii buu jaray fidyadu way ku waajibaysaa ilow ha u geeye ama ha u cabdiye waxay la mid tahay bay leeyihiin qofka xoolo dad ay leeyihiin baabiye isagoo is-ilowsan amaba se waxa weeyaan jaahila magdhowgu miyuu kaga dhacayaa ilowga iyo jahliga kaga dhici maayo adoon arkahayn qof mobilkiisa haddaad ku istaagto oo uu jajabo dee magdhowgii uu kugu yeelanaya marka mar haddii maxduurkan waxaanan loo ogolayne qofka exraaman uu sameeyey uu yahay itlaaf baabin jahli iyo sahwi kuu doonayaba nisyaan kuu doonayaba uga dhacee fidyadii way ku waajibaysaa haddii aanu itlaaf ahayne istimtaacu yahay maxdi iyo tirafwa wax inuu raaxaysi yahay loogu diiday sida udugii laysmariye iyo dharkii xidhashadiisa loo diiday iyo madaxii in subag lagu feedho iyo jimaaci iyo almubaashara bishahwa iyo kuwaasoo dhan hadduu qofka jahli u geeyo ama ilow u geeyo fidya kumay waajibin marka labadaasaa loo kala qaadaya hadduu jahlan aw nisyaanan u sameeyo waxa uu sameeyey hadduu itlaaf iyo baabi'i yahay fidyadu way ku waajibaysa hadduu istimtaac iyo tarafuh yahayna fidya kuma waajibayso waayo ilaa caqda nikaaxi buu yihi guurka xidhistiisa mooyaane filaa fidyata fiih fainahu laa yancaqid maxaa yeelay isagu ma guntamayaba wujuudu ka cadami qof ixraaman baa guursaday oo mehersaday ama la meheriyey guurkaasi maba ansaxayaba laa yasixu maba guntamayaba maba mehersama meher ma xidhmayaba mar haddaanu xidhmaynba waxba aanay ka dhalan fidya kama waajibayso waa maxduurka aanay fidya ka waajibin tobanka arimoodee qofka xramaan aan loo ogolayn ka aanay fidya ka waajibini waa caqdu nikaax waa xidhista guurka sababta aanay uga waajibinna waa taa uu inoo sheegay musanifkiio fainahu laa yancaqid buuli lannu yaqtadi lfasaad nahyiga laysu diiday baa keensanaya maxay fasaad oo laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu walaa yakhtubu soo nebigu alayh salatu salaam o dhan mar haddii guurkii layska nahiyey dee nahyigu wuxuu keensanayaa guurkaasi inuu yahay guur faasid oon xidhmayn oon guntamin waayo tobankaa haddaba loo diiday qofka ixraaman qofka ixraamkiisii xaj iyo cumro kii uu yahayba miyay burinayaan maya tobanka mid ka mid a ayuunbaa buriya marka shuruud gaara laga helo inta kaleba ma buriyaan qofka xajki ka jabi maayo cumradiina ka jabi mayso ka buriya waa ke waa alwau fi lfarji galmada un taasunbaa burisa walaa yufsidu ixraamka ma buriye buui ila alwau galmada mooyaane fi lfarji farji cid looga galmoodo oo mid markaa mumayiza oo caamida oo caalima oo mukhtaari hadduu sameeyo xajkiisu wuu fasahadaya goor buu fasahadaya idaa waqaca qabla taxalluli اlawali xalaalowga hore hortii hadduu dhaco oo xajku wuxuu leeyahy laba taxallul oo qofka xaj ixraamtay maalinka tobnaad ee ciid uladxaa yowm alxaji alakbar saddex arrimood laba ka mida hadduu sameeyo xalaalowgii horuu xalaaloobaya ka saddexaad markuu ku darana xalaalowgii labaad buu xalaaloobaya saddexdaa arrimood waa maxay tuurashada jamrat اcaqaba toddoba dhagax inuu jamrat اcaqaba ku tuuro maalinkaa tobnaad iyo dawaafka oo ah awaaf اlifaada dawaafki waxa weeyaan xajka iyo xiirashada saddexdaa laba ka mida hadduu sameeyo xalaalowgii horuu xalaaloobay oo macnaheedu waa maxay tobankii shay ee xaaraanta ka ahaa qofka ixraaman xalaal bay u noqonayaan marka laga reebo alwad galmada marka laga reebo dumarka marka laga reebo xalaal bay u noqonayaan tobankii xalaalowga labaadna goormuu xalaaloobayaa waa marka ka saddexaad uu ku daro tuurashada jamratulcaqaba xiirashada iyo dawaafka saddexdaas laba markuu sameeyo xalaalowgii horuu xalaaloobayaayo wixii ixraam kaga xaaraantimoobo dhan baa xalaal u noqonaya marka laga reebo dumarka ka saddexaad maruu ku darana dumarkina xalaal bay u noqonayaan marka masaladaasi masale kale aynagaga xidhanoo galmadu goormay burisaa xajka waxay burisaa xalaalowga hore hortii haddii ay dhacdo laakiin xalaalowga hore dabadee haddii ay dhacdo xajka burin mayso oo saddexdaa laba ka mida isagoo sameeyu galmo sameeyey markuu saddexdaa laba ka mida sameeye galmadu may u bannaantay may uma bannaana wuu sameeyey xajkiisi buri maayo xajkiisu muxuu u buri waaye wuxuu u buri waayey dee xajka mucdamkiisi iyo badankiisii baa tegey soo maa oo i yar baaba u harsanba marka xajkii badankiisii uu soo sameeyey waxba aan uga harsanayn la odhan maayo arrintaasu ku buray waayo galmaduna cumradana way burisaa shaaficiyadu waxay qabaan intaanu dawaafin cumradii horteed wuu ixraamtay isagoo weli aan dawaafin buu galmo sameeyey iyadoo waa la isku waafaqsanyay inay cumradiisu burayso waayo dawaafkii uu sameeyey intaanu sacyin sacyigaanu samayn buu gelmo sameeyey iyadana sida saxiixa ah cumradiisu way buraysaa wuu dawaafay qofkii cumrada xaraamnaa wuu saciyey isagoo weli timi iska xiirin ama aan iska gaabin ayuu gelmo sameeyey madaahibtu taa waa isku khilaafeen madhabu shaaficiye wuxuu leeyahay waa waa buraya cumradiisu way buraysaa ila rukun baa u harsane xirashadii ama gaabintii ah waa jiraan madaahib qaba sida xanafiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihin maya oo cumrada arkaanteedii badankeedii mar hadduu sameeyey dee wuxuu la mid yahay kii bacda taxallul awal galma sameeye buu la mid yahay cumrada badankeedu waa u dhammaatay waayo walaa yakhruju biximaaye buu hi almuxrimu kii ixraamnaa minhu ixraamkii ka bixi maayo bilfasaadi inuu fasahaaday kaga bixi maayo bal yajibu almudiyu fiihi bal yajibu calayhi almudiyu fiih waa masale kale waa inaga nidhi xajka ama cumrada waxa qurhee fasahaadiya waa maxay waa alwau soo maha waa galmada galmadii buu sameeyey xajkiisi baa fasahaaday ama cumradiisa qof ixraaman buu ahaaye ma iska dhaqaaqaya ma odhanaya dee aniga xajkii waa wuu iga burayo ama cumradii wa iga burto waxba ima harsane dee anuu hawlahayga kalaan iska qabsanaya maya weli wuu ixraamay wuu sii wadaya sida dadka xajkoodu uu sax u yahay usii wadaanbu usii wadaya intuu u harsanayd inuu sameeyo waajib bay ku tahy ilaahay subxana watacaala wuxuu yidhi waatimu alxaja walcumrata lilah xajka iyo cumrada dhamaystira mar haddaad bilowdaan xaj iyo cumro dhexda lagaga taga lama ogola faral iyo sunne kuway doonayaan ba ha noqdaan manuu kala qaadin ilaahay xajkii cumradii saxiixa ahaa iyo xajkii cumradii faasidka ahaa marka waa la wadaya waana sida saxaabadu ay fatwoodeen cabdulaahi ibnu cumar iyo cabdulaahi ibnu camr ibnu اlcaas iyo cabdulahi ibnu cabaas qofkii xajkiisa fasahaadiyey inaanu halkaa kaga hadhayne inta u hadhay uu dhammaystirayo cid saxaabada ka midoo markaa khilaaftayna lama sheegin waay ibnu abi shaybana musanafkiisa ku wariyey aarka culamo kalena waa wariyeen markaasaa awgeed buu uhi musanifku walaa yakhruju bixi maayo ee almuxrimu minhu nusugii xaj iyo cumre kuu doonayaba ha noqde ka bixi maayo bilfasaadi kaga bixi maayo inuu fasahaaday awgeed bal yajibu calayhi اlmudiyu fii faasidihi bal waxaa waajib ku ah kaa faasidka inuu sii wado oo u dhammaystiro ka saxiixaba siduu u dhammaystirayo waay halkan wuxuu kaga hadlayaa masalada ku saabsan fawaadka qofka goormaa la odhan karaa xajki wuu dhaafay waxaa la odhan karaa marka isagoo ixraaman waktigii carafa u dhaafo uu ixraaman yahay waktigii carafana u dhaafo alwuquuf bicarafa qofka goormuu ka tegay waktigiisu u dhaafay dersigii horeynu kaga hadalay goormaa la odhan karaa qofka ixraaman khalaas carafi way dhaaftay maalinka tobnaad waagiisu markuu beriyo qofkani wuu soo ixraamtay waagii maalinka tobnaad baa u beriyey isagoo weli carafe aan tegin khalaas wuquufkii carafa uu dhaafay soo ma fawaat baa la dhahda maada calayh maxaa dushiisa ah ma wuxuu odhanayaa mar haddii wuquufkii carafa uu dhaafay dee xaj ma jira ee waan iska shaqo tegaya hawlahaygan qabsanaya maya ixraamashadan uu soo ixraamtay axkaam baa ka dhalanaysa wuxuu yihi waman faataw ka u dhaafo alwuquufu istaagii bicarafa carafa la istaagiyi oo maalinka tobnaad waagiisuu u bariyo isagoon carafo tegin arrintaasi cudurdaar ha keeno gaadhi la jabay diyaarad ka tagtay ama cudurdaaryaanu keenin carafa way ku dhaaftay way ku dhaaftay wey sababta kugu dhaaftay waxaa la eegi maayo ila waa rukun arkaanta xajka ka mida oo wakti leh oo rasuulku wuxu uhi alxaju carafa man adraka carafa qabla an yaطluca alfajru faqad adraka alxaj rukunka xajka u weyni waa carafa qofka carafa gaadha inta aan maalinka tobnaad waagiisu baryin xajkii uu gaadhay qofkaasi inta u hadhay una dhamaystiro macnihiisu waa maxay qofka waaga tobnaad uu ka baryo isagoon carafo tegin xajki u dhaafay waa sida cumar iyo cabdulaahi ibnu cumar baa yidhaahdeen waman lam yaqif xataa yusbixa faqad faatahu alxaju bay yidhahdeen qofka maalinka tobnaad waagiisu u baryo isagoon carafo tegin kaa xajki waa dhaafay bay yidhahdeen sida bayhaqi biisnaadin saxiix uu ku wariyey maxaa haddaba la gudboon qofka carafe ay dhaaftay waatana wuxuu yidhi taxallala horta wuu xalaaloobayaa wuxuu ka xalaaloobayaa ixraamka ila wuu ixraamnaaye oo muxuu ku xalaaloobayaa ma afkuubuu ka odhanaya khalaas waan xalaaloobay mise wuu niyoonaya un maya wuxuu ku xalaaloobayaa bicamali cumratin inuu cumro sameeyuu ku xalaaloobaya oo ila wuu ixraamaya ixraamka wuxuu kaga baxaa laga rabaa muxuu kaga bixi karaa mar hadday carafi dhaaftay wuu cumraysanaya dawaaf buu la imanayaa iyo sacyi timin wuu iska xiiraya ama wuu iska gaabinaya saasuu ku xalaaloobaya haddii kale dee aanu cumradaa samayn waxay noqonaysaa ixraamkii uu soo ixraamtay weligiiba inuu ku jiro oo wax allaale wixii qof muxrima xaaraan ka ah xaaraan ay ka ahaadaan markaasuu isu xalaaleeyo waa inuu cumro sameeyo uu ku xalaaloobo marka arrinka koowaad ee qofka carafi dhaaftay waajibka ku ahay waa kaas ataxalul bicumra bicamali cumra arrinka labaadna waa kan wa calayhi waxaa waajib ku ah alqadaau xajkaa dhaafay inuu qalleeyo adoo soo ixraamtayba carafi ku dhaaftay soo maa sanadka soo socda weliba dib ugama dhigi kartid waa inaad xaj qallaa xajido xajka carafadiisu ay ku dhaaftay faral ha noqdo ama sunno ha noqdo kuu doonayaba ha noqdo fawaadka iyo dhaafistaa kugu waajibinaysa qallaha waa sida cumar ibnu khaaab iyo zaydii ay yidhaahdeen cid saxaabada ka mid oo khilaafteena ma jirto waxay yidhahdeen yuxilu bicumratin wacalayhi alxaju min qaabilin cumruu ku xalaaloobaya waxaana waajib ku ah sanadka dambena inuu soo xajiyo ayaa waajib ku ah ibnu abi shayba wariyey biisnaadi saxiix wacalayh waxaa kaloo waajib ku ah maca alqadaai qallaha maciisa alhadyu baa waajib ku ah inuu ugu yaraan dee neef adhiya oo udxiya gala inuu qalo oo hadyigan magaciisa maxaa la dhahdaa hadyu lfawaat baa la dhahdaa waa xoolo la qalayo qofka waxa ku waajibiye uu yahay dhaafistaa carafi ay dhaaftay idan qofkii carafi ay dhaaftay saddex arrimood baa ku waajibaya arrinka koobaad inuu ixraamkii uu xaj ixraamnaa cumro kaga xalaaloobo acmaashii cumrada uu la yimaado markuu dhammeeyana sidaa uu ku xalaaloobo in sanadka dambe ee kaa ku xiga uu soo xajiyo xajkiisa hore faral ha noqdo ama sunna ha noqday iyo inuu neef qalo waana sida ay saxaabadu xukumeen ridwaan ullaahi calayhim halkan wuxuu kaga hadlayaa musanifku qofka ka taga acmaashii xajka wax ka mida acmaasha xajku xagga xukumka waxay u qaybsamaysaa imisa saddex arkaan waajibaad iyo sunan sunnayaal wuxuu oman tarayo qofka ka taga rukunan rukun arkaantii xajka ka mida lam yaxila xalaaloobi maayo min ixraami ixraamashadiisii ka xalaaloobi maayo waa qof ixraamto ixraamkiisu waa ansaxay deetana arkaantii ka dambeysay ixraamka ayuu ka tegey arkaanta loo jeedaana halkan waa alarkaan hayru lmuwaqat waa arkaanta aan wakti lahayn oo arkaanta waktigale de waxaa ka mid ah alwuquuf bicarafa alwuquuf bicarafa hadduu ka tago u dhaafo wakhtigiisii u dhaafo isaga waynu sheegnay xukumkiisa kaa dee fawaat baaba ku dhacayba laakiin wuxuu ka tegey tusaalahaan dawaafkii rukunkaha buu ka tegey isagoon dawaafinba ayuu iska noqdo waddankiisii iskaga noqdo ama sacyigiibuu ka tegey ama xalqigiibuu ka tegey xirashadii ixraamkiibuu weli ku jiraa meeshuu doonaya adduunyada ha ka qabtee saasaanu u ixraamnaanaya xataa yatiya bihi rukunka uu ka tegey ilaa uu la yimaado walow bacda siniin qof ixraaman buu ahaanaya mar haddii rukun arkaantii xajka ka mid uu ka maqan yahi arkaantan tawaafka iyo sacyiga iyo xalqiga iyo taqsiirkuyana wakti ma leh isagoo samayn hadduu iska soo noqdo qofkii qof ixraaman buu ahaanaya ilaa uu la imanayuu samaynayo waxaana waajibku hadda inuu noqdo suu arkaantaa u sameeyo waman taraga qofka ka taga waajiban waajib waajibaadka xajka ka mid ah lazimahu damu waxaa waajib ku ah inuu neef qalo camdan ha uga tago ama sahwan ha uga tago jahli ha uga tago ama isagoo garanaya ha ka tago laakiin waxay ku kala duwanyainkaa ila uga tagaa ama jahli waanu dembaabeyn ka waajibka ogaan uga tagaana wuu dembaabaya marka addam hadday ilaaqaan waa shaat waa neef arya wey ayaa looga jeeda cabdللhi بن cabaas baa yihi man nasiya min nusukihi شhayئa aw tarakahu falyuhriq daman qofka waajibaadkii xajka mid ka mida ka taga oo ila uga tagaa ama ogaanba uga tagaa neef haqala buuri maalik baa wariyey fi اlmuwaطa laakiin waajibkii inuu dib ugu soo celiyaa mid faral ku ah maha waajibka waxaa kaba dee neefkaa la qalayo hadduu waayana dee neefka waxbaa bedel ka noqdo waman taraga qofka ka taga sunatan sunne sunayaasha xajka ka mid a lam yalzamhu kuma waajibayo bitarkiha ka tegista sunnaha uu ka tegay sababteed shayun waxba kuma waajibayo hadduu sunno ka tago inuu ku soo celiyaana waajib kuma aha inuu neef qalaana waajib kuma aha ajarkii uu ka heli lahaa ayuunbaa seegaya faslu fi dimaai lwaajiba fasalkan wuxuu kaga hadlayaa dhiigaga waajibkaa xajka dhexdiisa yacanaa qalista qofka waajib ku ah fi lxaj iyo asbaabta qalistaas ay leedahay waxaa keena inuu waajib ka tago sida imika tanaynu sheegayno kale waajibka ixraamashadiibuu ka tegey tusaalahaan ama wuxuu ka tegey uhoyashadii musdelifa ama uhoyashadii mina layaali ayaami tashriiq saddexdii wuu ka wada tegey ama wuxuu ka tegey tuurashadii jamaraadka oo dhan oo neef inuu qalaa waajib ku ah waxaa kaloo keena inuu neef qaloo waajibiya wax loo diiday dee inuu sameeyo sida inuu timi iska xiiro ama cidiyi iska guro ama xoolahan la qalayo waa inay xoolo udxiya gala noqdaan walaa yujziu fii dimaa'i اlxaj ila maa yujziu fi اludxiyati daabid ahaan u qaado neef adya baa u yar neef geela ama neef lo-ana wuu ka dhigi karaa oo dee waabuu ka sii badiyeyba wuxuu ihi sheekhu wadimaau dhiigaga alwaajibatu ee waajiba fi lxraami xraamasho dhexdeed khamsatu ashyaa weeye waa shan shay axaduhaa addamu lwaajibu dhiigga waajibay in neef in la qalaayo waajibtay oo bitarki nusukin in laga tegey markaa nusuk ama waajib in laga tegey sababtii waxa weeyaan u waajibay oo qofku hadduu ka tago nusuk manaa camal ka mida acmaashii oo dee rukun aan ahayn inuu neef qalaabaa ku waajibaysa waxaa ka mida markaa damu tamatuc qofka mutamatica ah ee cumro ixraamtay haddana xaj ixraamtay sanadkaa laftiisa dee damu tamatuc baa waajib ku ah waayo muxuu ka tegey kaasi oo ka maqan dee xraamashadii xajka uu ka soo ixraaman lahaa miiqaadkiisa ayaa ka maqan soo ma man tamaca bاlcumraة ilى اlxaj fama staysara min اlhadyi buu hi ilaahay waxaa la mida qofka xaj iyo cumro isdhex geliye qaarinka ah isagana dee acmaashii cumradoo dhan baa maqan de oo acmaasha xajkun baa meesheedii buuxisay isna inu neef hadiye qalaa waajib ku ah waxaa kaloo ka mida damu lfawaadka oo qofka dee carafi ay dhaaftay soo maynaan odhan inuu neef qalaa waajib ku ah maxaa ku waajibiyey de waxaa ka tegey nusuk oo alwuquuf bicarafa waxaa kaloo ka mida waajib waajibaadkii xajka ka mida hadduu ka tago qofku oo miiqaadkii kamuu ixraamana bilaa ixraam buu iska ayuu ku dhaafay kumanuu soo noqon waajib baa ka maqan ama dee almabiit bimusdelifa iyo kuwii la midka ahaa buu ka tegey wa huwa buu ihi dhiigga noocani cala tartiibi yajib u waajibaya cala tartiibi si kala horeysu u waajibaya oo yajibu awala marka koobaad waxaa waajib ku ah shaatu neef adhi inuu qalo qofka waajib waajibaadka xajka ka mida ka tegey neefka adhiga maxaa shardu ah baynu nidhi neef udxiya gala inuu yihi isagoo neef adhiya heli karaya soom iyo saakiin raashin la siiye waxa uma leexan karo yجiب hada اdم عlى تrtiib fain lam yجidha neef adya maba helinba faصiyaamu caشhaرaةi أyaam toban maalmood inuu soomaa waajiba ثaلaaثaةi saddex fi اxaj xajka uu ku dhex soomayo وasabcaةi iyo toddoba إidaa rajaca uu soomay markuu noqdo ilaa ahli uu ku noqdo wadankiisa iyo meesha uu deganaa damu tamatuc ilahay markuu ka hadlay wuxu uhi faman lam yajid fasiyaamu alaaثaةi ayaami fi اlxaj sabcati ida rajactum tilka casharaة kaamila waxaana mustaxaba bay leeyihin inuu maalinka lixaad iyo maalinka toddobaad iyo maalinka sideedaad uu ka dhigo maalinka sideedaad ka hor dee uu ixraamto waayo wاthaani nooca labaad ee dhiigga addamu lwaajibu waa dhiigga waajibee ku waajibay bilxalqi inuu timi iska xiriyo watarafuhi inuu raaxaysi sameeyey bimacnaa waxyaabihii loo diiday buu sameeyey qofka muxrimka wixii aan loo ogolayn buu sameeyey udug buu ismariyey timihiisii buu markaa dhaashiyey ama subkay wuu xeeray ciddii buu iska guray wa huwa dhiiggani cala takyiir si doorgelina buu u waajibaya qofku inuu kala doordoortaa loo ogolay shaatun imaa shaatun fayajibu waxaa waajibaya waaxidu min alaaثati ashyaa mid ka mida saddex shay imaa shaatun baa waajibaysa neef adhiga inuu qalo aw sawmu alaaثaةa ayaam ama neefkaba intuu iska daya inu saddex maalmood soomo aw itasaduqa ama sadaqadaysi bialaaثaةi aasucin saddex saac oo raashina uu sadaqadaysto oo sekagala sakaatulfitriga gala oo calaa sitati masaakiina lix miskiinu ku sadaqadaysto oo qofkii sameeyey waxyaabi loo diiday qofka exraaman ee laga nahiyey oo waxyaabaha tarafuha ku saabsana saddex arrimood buu kala dooranaya neef adhiya inuu qalo saddex maalmood inuu soomo lix miskiin inuu mid walba siiyo waxa weeyaan nisfu saac oo laba muda ilah hi faman kaana minkum mariida aw bihi adan min ra'si ay faxalaqa shacrahu weyaan macnuhu ka idinka midee xanuunsanaya ama dee madaxaba dhibaata kaga sugantahay sida dulin ku jira oo timihiisii xiira baahi u baahday awgeed fafidyaة min صiyaami aw sadaqati aw nusukin fidya ku waajibaysa soom ah ama sadaqada ama nusuk gowracah saddexdaa mid walba qadarkiisa nebigu wuxuu ku cadiyey xadiida kacb ibnu cujra faxliq buu hi wasum alaaثaةa ayaam soomku waa saddex maalmood aw acim sitata masaakiin ama lix miskiin quudi aw insuk nasiikatan ama neef gowrac markaa saddexaasuu kala dooranaya qofka waxyaabii loo diiday mid ka mida sameeya waay haddaba timaha iyo ciddiyaha iyo intee in leeg markuu ka jaro ayay fidyadani ku waajibaysa waa saddex iyo wixii ka badan walaa taxliquu ru'uusakum waa la jamciyey moogta jamcana saddex baa u yar hadduu tin qura iska gooyo neef waajibi maaye waa mud mud raashina ayaa ku waajibaya hadduu laba iska jarana laba mud saddex markay gaadhaan ba markaa neef in la qalaa ay meesha imanaysa whaaliu nooca saddexaad ee dhiigga addamulwaajibi waa dhiigga waajibay bilixsaari u waajibay qofka in xajkii ama cumradii laga hor istaagay awgeed ixsaarku waa mancu linsaan min itmaam alxaj aw alcumra waa qofkii xaraamtay oo loo diiday xajkii inuu dhammaystiro ama cumradii inuu dhammaystiraa loo diiday waa sidii nebiga iyo saxaabada ku dhacday oo waxaa lagu hor istaagay meel xarama ka baxsan baa lagu hor istaagay oo mushrikiintii baa u diiday iyagoo cumro soo xaraamtay baa halkaa lagu hor istaagay shumaysi baa meeshaa iminka la dhaa markaa qofkaana maxaa la gudboon halkaa lagu hor istaagay tusaale ahaan waad exraamatay adoo exraamba imaaraadka lagugu xidhayba ama jiddaa lagugu dhinacna uga bixi mayse muxsar baa tahy qof laga hor istaagay xajka ama cumradii uu exraamnaa inuu dhammaystirto waxaa waajibaya fayataxallal buu horta uu xalaaloobaya halkaa lagu xabisay ee lagu hor istaagay mar hadduu ka quustay inuu gaadho xaramkii iyo dhulkii camalka lagu samayn lahaa halkaa lagu hor istaagay lagu xabisay buu ixraamkii kaga xalaaloobaya bimacnaa wuxuu niyeysanayaa inuu xalaaloobay wayuhdii ay wayadbax wuxuu gowracayaa shaata neef adhya gowracaana wuxuu u niyeysanayaa xalaalow buu u niyeysanaya inuu ixraamkiisii ka xalaaloobo ayuu u niyeysanaya marka damkana maxaa la idhahdaa dam lxsaar wain uxsirtum fama staysara min alhadyi waa keli ilahi subxana watacaala hadduu waayana dee wixii bedel ka ahaan jiray baa bedel ka noqonaya hadduu neef adhi o qale u waayo waraabicu dhiigga afraad addamu lwaajibu waa dhiigga waajibay biqatli sayd ugaadh uu dilay sababteed u waajibay qofka exraamo looma ogolo ugaadha inuu laayo xaramka joogta iyo ta meelaha kala joogtaba hadduu dilo markaa maxaa ku waajibaya wa huwa dhiiggaasi cala atakhyiir waa doorgelin buu u waajibaya in kaana saydu hadday ugaadhu tahay mima lahu mil ugaadh xoolaha waxay isku mid yihiin uu ku jiro eeg ugaadhi baa la eegaya uu dilay laba midkood bay noqonaysaa inay tahay ugaadh xoolaha laga helay waxay isshabbahaan oo dee nebigu uu sheegay calayh salaatu wasalaam ogaadha neefkaasay isku mid yihin uu yidhi sida waraabahoo kale adabcu saydun wafidaau kabshu buu yihi nebigu alayh salatu wasalaam waraabuhu waa ugaadh qofkii muxrimka hadduu dilana wuxuu isku furanayaa wan marka wankii iyo waraabihii buu rasuulku isku xukun ka dhigay ama saxaabada xukumiba tusaalahaan in ugaadha uu dilay iyo neefkan xoolihi ay isshabbahaan suurada guud iyo xagga muuqaalka inay iska shabahaan iyo xagga dabaa'icda saxaabadu waxay xukumeen hadduu gorayo dilo gorayada waxaa xoolaha uga dhigmaa inuu yahay neef geela taasay xukumeen saxaabadu ridwan ullahi caleyh haddii nebigu aanu xukumin saxaabadu aanu xukuminna laba qof oo markaa cuduulah oo aamina oo arrintaana khibrad u leh ayaa xukumaya oo odhanayaan ugaadhanaad dishay xoolaha kaasi isshabbahaan almuhim ugaadha uu dilay xoolaha waxa isshabbahaan hadduu ku jiro saddex buu kala dooranaya kaa isshabbahaan inuu qalo masaakiinta xaramkana hilibkiisa uu siiyo inuu iska daayo oo intuu qiimeeyo neefkaa ay ugaadha uu dilay isshabbahaan qiimihiisa uu raashin ku soo iibiyo raashinkaa uu sadaqadaysto inuu taa lafteeda iska daayo oo qiimahaasi raashinka uu goynayo mid waloo ka midaba inuu maalin ka soomo oo hadduu raashinkaasi soddon tusaale ahaan mud goynayo waxaan ujea hadii qiimahaasi soddon mud uu goynayo inuu soddon maalmood soomo hadduu afartan goynayo afartan maalmood hadduu shan goynayo shan maalmood wahaa kada saddexaasuu kala dooranaya xaaladda labaad waa maxay ugaadhanuu dilay waxay isku mid yihiinba xoolaa kuma jiraba markaana labuu kala dooranaya in la qiimeeyo ugaadha lafteedii deetana qiimaheeda raashin uu ku iibiyo masaakiinta xaramka iyo fuqarada uu siiyo iyo in raashinka mud waloo ka midaba maalin uu ka soomo labadaasu kala dooranaya ila wax la qaloo ugaadhana isku mid yihiin ama isshabbahaan ma jireen wuxuu yidhi waraabicu nooca afraad addamu waa dhiigga alwaajiba ee waajibay biqatli sayd ugaadh la dilay sababteed uu waajibay oo qof muxrim uu dilay wa huwa dhiiggan cala atakyiir doorgelin buu u waajibaya in kaana hadduu yahay asaydu ugaadha uu dilay mimaa ugaadhi mid ka mida lahu milun xoolaha waxay isshabbahaan leh akhraja wuu saarayaa oo wuu bixinayaa wuu sadaqadaysanayaa intuu gowraco almila ugaadha waxay isku midka yihiin min anacam xaala uu xoolaha ka mid yihi geel iyo loodii adhigii uu ka mid yihi aw qawamuhu ama taa wuu iska daynayaayo kaa ay isku midka yihiin xoolaha ka mida buu qiimaynaya washtaraa waa iibsanayaa biqiimatihi qiimaha neefka ay ugaadha u dilay isku mid yihiin lagu qiimeeyey acaama raashin watasadaqa bihi raashinkaasuu ku sadaqadaysanaya fuqarada iyo masaakiinta xaramka aw saama ama wuu soomayaa can kulli muddin bedelan xaalo soomkaasi bedel uu ka yahay can kulli muddin mud kaste yowman maalin buu soomayaa wain kaana hadduu yahay asaydu ugaadha uu dilay mimaa ugaadhi mid ka mida laa mila wax la midii lahu isagaanu u sugnaano xoolaha ah akhraja wuu bixinaya biqiimati ugaadha lafteedii baa la qiimaynaya marka ugaadha qiimaheeda ayuu bixinayaa acaama raashin buu ku bixinaya aw saama ama wuu soomayaa can kulli muddin mud kasta wuxuu ka soomaya yowman maalin ayuu ka soomaya waa sida ilahay kitaabkiisa ku sheegay fii suurati maa'ida wlkhaamisu nooca shanaad addamu lwaajibu waa dhiigga waajibay bilwaطi ku waajibay galmo ninkii galmo sameeyey xaaraankaa fi lxaj aw fi lcumra isna dhiig baa ku waajibaya wahuwa dhiiggani cala tartiib buu u waajibaya si tartiibsan oo kala horaysa fayajibu waxaa waajibaya bihi waطiga sababtii awalan ugu horeyn badanatu neef geela oo qofkii galmo sameeyey fi lxaj rag iyo dumarku doonayaba ha noqdo isagoo caalima oo caamida oo mukhtaar ah waxaa ku waajiba neef geela inuu qalo oo siday ku xukumeen saxaabadu ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo cabdillahi ibn camr ibn caas fain lam yajidha ma helin neef geela geelba ma jiro ama lacagu ku iibsado ma hayo fabaqaratun waxaa ku waajibaya neef loa inuu qabo fain lam yajidha neef loa haddaanu helin fasabcun min alghanami toddoba adhiya inuu qalo ayaa waajib ku ah fain lam yajidha toddobada adhiga haddaanu helinna qawama albadanata neefkii geelahaa ee ku waajibay baa la qiimeynaya lacag lagu qiimeynaya washtaraa waa iibsanayaa biqiimatihaa qiimaheeda acaama raashin buu ku iibsanaya wasadaqa bi raashinkaa u sadaqadaysanaya fain lam yajid haddaanu raashin helinna fain lam yajid haddaanu raashin helina saama waa soomaya can kulli muddin mud kasta yowman maalin buu ka soomaya oo haddii markaa galmadaasi ay filxaj dhacdo qabla taxalul awal ama bacda taxalul awal ha dhacde wakadalika hadday fi lcumra dhacdo cinda shaaficiya laakiin madaahib kaloo qaba ayaa jira cumradu inay xajka ka fududdahay oo neef adi un ku waajibaya hadduu dhexdeeda galmo sameeyo walaa yujziu haddaba waxaan qofka ku waajibayaa haddaynu soo duuduubno waa saddex midkood soo maaha neef la qalo raashin la bixiyo iyo soom la soomo saddexaasi halkay kaga gudayaan ma iska soo noqon karaayo waddankiisii markuu yimaado halkan neef ma ku qali karaa ama raashin ma siin kara masaakiinta oo halku ka tegey uu kaga tegey maya walaa yujziu ka gudi maaye buuri alhadyu ay dabxu lhadyi hadyiga qalistiisu ka gudi mayso wakadaa saasoo kale laa yujziu ka gudi maayo alicaamu raashin bixin ilaa bilxarami xaramka maka mooyaane xuduudda xaramka meel ka miduba hadigaa ku qali karaa itana masaakiinta xuduuddaa ku jirta kuwa degana noqdaan ama kuwa meel kale ka yimi ayuu hilibka siinaya raashinkina waa saasoo kale halkaasumuu ku bixin karaa waddankay baan kula noqonaya waxaas ma jiraan masaakiintuna ugu yaraan waa inay noqdaan saddex saddex miskiin ama saddex faqiir ugu yaraan waa inuu gaadhsiiyo wayujzihu waa ka gudaya an yasuuma inuu soomo xayu sha meeshuu doonuu ku soomi karaa oo soomkii markaa bedelka ka ahaa xoolahaas qalistoodu ay waajibka tahay meeshuu doonuu ku soomi karaa walaa yajuusu ma banaana qatlu saydilxarami uli ugaadha xaramka maka joogta in la dilaa ma banaana walaa yajuusu ma banaana qacu walaa qalcu shajarihi in la jaro ama la fujiyo dhirta xaramka maka ku taal ma banaana mar haddaanu dhib aanu kugu hayn de ogaadhi hadday kusoo weerarto oo si kale aan iskaga celin karin ee disha mooyaane waad dili kartaa marka waxna laguguma laha saasoo kale hadduu geedka dee mu'diyo waddadii uu ku baxayoo dadkii waddada maraya uu dhibaya waa la jari karaa geedka waxaa la mida shajar wixii jiridla baa la idhaaye nabaadkina waa la mid geed yarti iyagana ma jari karo mar hadday xuduudda xaramka ku yaalaan waxaana loo jeedaa alladii laa yastambituhu nnaas kuwaanay dadku beeran baa loo jeedaa kuwa dadku ay beerteen xaramkabaha ku yaalaan waa la goosan karaa haddaad basal ka beerto ama kaarood ama kuwa ilaahay uu soo saaray baa loo jeedaa bani aadamku aanay sabab ku lahayn rasuulka al laa yukhtala khalaa waayo markaa lama ogolo kaas wlmuxilu qofka aan ixraamnayn iyo wlmuxrimu ka ixraamani fii daalika arrinkaa dhexdiisa sawaaun waa isku mid oo qofnaba looma ogolo ugaadha xuduudda xaramka ku jirta inuu dilo ama u ugaadhsado halkaa inay nabad ugu noolaataa la rabaa ha ixraamnaado qofkaas ama yaanu xraamnaayn qofnaba looma ogola dhirta xuduudda xaramka ku taalla inuu jaro isagoo ha ixraamnaado ama yaanu xraamnaanin waxaa kaloo arrintaa xaramka maka kala mida xaramka madiina kala mida oo dhirta xaramka madiine ku taaliyo ugaadha joogta iyaduna waa la mid xaramka maka joogta hal mas'aluun bay ku kala duwan yihiinoo dhirtan iyo ugaadhan xaramka maka joogta iyada fidya ka dhalanaysa dilisteeda iyo dhirtaa jaristeeda laakiin ta madiine iyadu la mid maaha waayo xaramu maka ashaddu xurmatan min xarami almadiina xaramka maka waa ka xurmo weyn yahay